فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walbuu aad naga maqashaan kuu soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada oo habeen walba xilliyadan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah الله أكبر الله أكبر الله أكبر
waa munaasabad ka dhacday degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe oo mid ka mida beelaha soomaaliyeed ay ku dooratay nabadoon waxaan idiin soo gudbin doonnaa kelimada dhowr ah oo ay halkaasi ka jeediyeen mas-uuliyiin uu ka mid yahay waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sidoo kale qodobada aad ku maqli doontaan caawa barnaamijka waxaa ka mid ah siyaasadda awalba aan cagaha badan ku taagnayn ee abiy axmed oo way muuqataa inta badan inay sii fogeynayso halka etoobiya laga gaaro iyo ciddii etoobiya isu keeni lahayd inay madax badanna ay ka horeyso in etoobiya dib laysugu socoliyo waa siyaasiga suldaan maxamed garyare oo aan ka waraysanay fatahado siyaasadeed oo ay wajahayso dowladda itoobiya iyadoo waraysigu uu xambaarsan yahay macluumaadyo iyo wararkii ugu dambeeyey ee dalkaasi inta uu socdo barnaamijka qodobadiisa waxaa kale oo ka mid ah boqorkiyaa daadanaya oo boqorka toogiya daadanaya qajaarka hadda waa goyn karaa kun habbo oo meel dhooban ninkoosana aan lahayn toban inatiri hadday timaado beesal aan u qaadanaya marka nicmadaas ayaa noo baxdo deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose oo aanu xilligan marin webiga islamarkaana dalagga iyo khudraddu ay si aad ah uga soo go'ayaan xilli meelo badan oo uu maro webiga aanu tacab ka jirin waxaad maqli doontaan qaybta labaad waraysi muhiim ah oo aannu la yeelanay guddoomiyaha golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee gobolka shabeellaha hoose waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag aynu ku bilowna ee degmada aadan yabaal ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe waxaa ka dhacday munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay munaasabadana ayaa waxay beesha oobakar gaabane ee abgaal ku dooranaysay nabadoon waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin culimo waxgarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada nabadoonka ay beesha dooratay ayaa waxaa lagu magacaabaa nabadoon macalim xuseen faraweyne waxaana dadkii munaasabadda ka hadlay ee bogaadiyey ka mid ahaa imaamka beesha abgaal imaam maxamuud xaaji xaamud alxamdulilaah haddii aan u gudbo gogosha way ka ballaaran tahay caleemasaar sheekh xuseen faraweyne waxbaa ula jira sababtoo ah waxaa isugu yimiday dadkii deriska ahay muslimka ahay waa qaraaba xariirin waa sinaturaxim waa meel loogu tashanaayo kitaabka ilaahay sidii loo horumari lahaay loogu dhaqmi lahay si buuxda gacanta si toosa loogu qaba lahay rijaalan wa nisaa'an meel loogu tashaayo waaye kalama yara dhallinyaradii yaa taagan raggii jilweyntaa joogay ikhyaartii culummo udiinkii gabdhihii dhammaan way joogaan ujeeddada loo joogo maaha dalxiis waa meel kitaabka ilaahay loogu tashaa waxaan rabaa marka anoo ku hadlaya afka afgaal cismaan inaan u sheego xarakatul-shabaab almujaahidiin in halkaanu ay tahay tashi oy beesha abgaal cismaan waxgaradkeeda ee noqobadeedu ugu tashanayaan sidii kitaabka ilaahay kor loogu qaadi lahay cadowga ilaahay loola dagaalami lahay dalka abgaal degmooyinka ee tuulooyinka ou ka joogo looga kicin lahay sida aad og tihiin bishaan haddaan ku jirno maanta labaatan ah kow iyo toban maalintay aheedoo sabtiga ahayd intaan in la mida ayaa gurigan isugu timida qasrigan iyadoo loogu tashanaya kitaabka ilaahay waxaan rajeeyaynaa abaabulka halkan ka socda inuu noqdo kii looga kici lahay dalka cadowgaysta insha allah waxaan dadka muslimiinta ee xarakatu shabaab ugu bishaarayaa u sheegaa in afgaal ismaan fadhigii ka kacayay isku duba dhacayay intou deganay isaga yimideen hoggaankoodii dhaqanka iyo mujaahidiinta ay isla fadhiyaan waxayna diyaar u yihiin inay cadowga ilaahay la dagaalaan kuwii ka guulaysta allaha ka dhigo kuwii guulaysta allaha ka dhigo cadowga allaha jabiyo karoona allaha ku laayo roob iyo barwaaqaan idinkugu du'ayaa intaas ayaan ku soo gebagabayaa wajazaakum allah khayran wabilah tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kaasina wuxuu ahaa imaam maxamuud xaaji xamud imaamka beesha abgaal intaasi kadib mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa nabadoonka cusub ee beesha oobakar gaabane nabadoon macalim xuseen faraweyne waxay guddoonsiiyeen hadiyado uu ka mid yahay qori iyo booshkiisa الله أكبر الله أكبر الله أكبر
intaa kadib nabadoon macalim xuseen faraweyne ayaa waxa uu ka hadlay munaasabadda بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله إلى آخر الآية عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حج الوداع اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بام هذا إسكالي أولا وآخرا mahad baldhaaran intaanoo muslimiin isugu keenay sartaan ilaahay baan ku mahadinaynaa fadligayna iyo ma ahin ilaahay fadligiisu waa subxaana wa tacaala waxaan haddana bacdallaahi subxaana wa tacaala mahad guud u jeedinaynaa walaayooyinka ka soo qayb galay shirkan iyo midii hawshaan tawalinayso gobolka shabeellaha dhexe khayr allah siyalan dhammaantood baan leenahay waxaan mahad baldhaaran haddana u celinaynaa luqabada guud ee ka soo qayb gashay iyo salaadiinta imaamyaalka ka soo qayb galay shirkan iyo xafladan aan leenahay waa mahadsan tihiin khayrna allah idinsiiyaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala haydin barakeeyo waxaan haddana mahad u jeedinaynaa dhammaan shacabkan ka soo qayb galay xafladan aadka u qiimiga badanna oo sharafta leh ilaahay subxaana wa tacaala kuwa ku guulaysta kitaabkiisa hanaga dhigaan leenahay waxaan isugu nimido intaana wujuuha wanaag badan ay u imaanayso ilaahay kitaabkiisa waay waxaan haddana mahad u celinaynaa dadka akhyaarta waxgaradka culamaaudiinka haweenka dhammaan macal ilmaha intii ka soo qayb gasho dhan mahado hedi ka gaartaan leenahay waxaan isugu imaanaynaa waa kitaabkaas ilaahay subxaana wa tacaala wax kale ma ahin waa maqlaysin aniga waxaa leeyahay naqiib diineed waay ilaahay subxaana wa tacaala naqiib diineedka waa amiirow naqana amiir reer ubakar gaabanow beriga adinka amiir iga dhiga xaa waajib idinku ah inaad icadeecdaan anigana waxaa waajib igu ah inaan kitaabka ilaah idinku hogaamiyo wax kala meesha ma yaalin adiicu llaaha wa adiicu rasuula alla adeeca rasuulkana adeeca maxaa ku xiga wa ulil amri minkum dadka amarka u saaxiibo idinka midana adeeca korkiina waa beriga adinkaana goobtii keena taas horta adiku qabsadha yaa fa in tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allah haddii aad doodaanna kitaabka ilaahay u soo celiya shay kastood ku doodaan taas waa aayad allah subxaana wa tacaala xadiiska nabigeena kaan hadaaye xusay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xaashkii weliba ugu dambeeyna uu ku yidhi dada waa laka baqa subxaana wa tacaala dhammaan horta allah laga baqo subxaana wa tacaala nabigu wuxuu kalou yidhi calayhi salaatu wasalaam wasalluu khamsakum shanta salaad dukada wasuumuu shahrakum bisha ramadaana sooma wa adduu zakaata amwaalikum maalyaalkiina sakadoorna bixiya muxuu ku daray wa adiicuu umaraa'akum dadkiina umardaana adeeca dadkii hore u joogo walaayada ah ina adeecdiin waajib anigood beriga aad keentay ina adeecdiin waajib waa adinkana ilaahay subxaana wa tacaala ku waajibka ka soo baxa adinka alla idinka dhigo anigana kii istaaran kii ka soo baxa alla iga dhigo waxaan leenahay mugga daasadaan ka soo baxo ee, u soo jeedinaya khudbad baldhaaran horta walaalaha abgaal ismaan amba heer hiiraan amba inta ma- ma- hadashoo dhan waa maqlayseen qof kasta waxay leedahay macalinka anaga nabadoon waxaa keenaya abgaal ismaan waa curad abgaal ka soo baxo haddana obakar gaaban curad waay hoggaan waa soomaalidu waxay tiraa mihima madax jiro ama ja loo laabaa soo ma waxaa laydinka rabaa marka adeergaruun goob tagay ka badana gadaal oga gadoon manay tahay ood gadaal u gadoomi rabteen raayadaasaan qaadan rabaa anugu manaad gadaal u gadoomi rabteen adin kaleed qosaysa manaa soo dabakaci rakabna aakahaas iyo raayada iyo kitaabka iyo booshaas ku qaada raba inaad dabakacdin diyaar muu tihin yaa aniguna adinkiidii hogaami abgaanla iraa abubakar soo dabakacaan ballan qaadaa berga yaa adigu kale mid sameeyo ha herina oo yaa ha herina intaa samee soo bax anaa idinahay ha herina yaa ha herina abgaalismaan waad maqlaysa macalin fariga nabadoona calabiya waa maqlaysay suldaanka waa maqlaysay nabadoonkii adaa naga nabad arfax sheekshara waa maqlaysay adaa naga dabadooy fadhaa xaakeenaa muhiim madax jiraa maja u laabtaan waa haddoo kitaab ilaahay taagan yahay oo raayo tawxiid taagan tahay inaan gaalka bilowna xaa diida wax diida maa jira war alla ka baqa subxaana wa tacaala anigu heri maayo sabqaati laa inahaa hunaa qaaciduuna ma jirto heri maayo sii socda dhihi maayo ana idin horkacaaye waxaan kaloo idiin sheegaynaa kumanaan waa abubakar gaaban kumanaan hal guuto jo ha laga keeno hal guuto ma hanbaabiisa jo guusha la sheegaa inaad nabadoon duubataan oo badar isula timaadaan oo baabuur cad gadataan oo geel qashaan ma ahin ma ahin guusha la sheegaa waa inaad hal guuto keentaan hal koox baabiisaan oo gaala ma hankaasaad guul joogtiin intaas haddaad keentaan aad guul joogtiin maalinkaasay guultaa shan boqoloo igaarkeen anaa hogaamiyahay shan boqoloo igaar hal guuto waa sooma adiga shan boqoloo igaarkeen anaa hogaamiyahay manaa soo naqana waa khaniimo maa dhimanana waa shahaado intaasaa ladin karabaa diyaar ma taa waktigaa gaaban waxaan rab ka baan raba laakiin waaligaa wuxuu reebi rabaa ya waxaan idin leeyahay mugga abgaal cusmaan maclum weyga ballanqaa inaa nabadoonka ah guuta kaani raba anna guutana guutadiin maysi ya guuta diyaar ma taa guutada kale maclumada ka diyaar tahay midda kale calabiyo ka diyaar tahay midda kale cabdullah alcaraay ka diyaar tahay tiini ila waayan suufil anugu yaan tiini la weyn gaala maalinkaasi u dhammaatay waad ogtihiin eelbaraf wax kama yaaliin xaaji cali wax kama yaaliin raagaceel waxay ku leeda abgaal usmaan gumaysi yeeli ma jiro shiiqaanaa sheega waa runtiis waxaana hogaami jiray abubakar gaaban mase maanaa sheegayna taariikhdaa lagu haayaa waxaa sharixi doona waaliya gobolka abubakar gaabanaa hogaami jiray imaanka la sheega imaan diiniyada u ahaa xilliga dambe oo dowladda islaamka ay dhacdo waxu noqday imaan sooreed biyo cabaa noqday laanna waxaa leeyahay dadku sideena muluugtooda annaasu calaa diini muluukim soqmeen annaasu calaa diini muluukim dadku waxaa la yidhi dadka boqorrada u ah diinkoodhay qaatanaa layidhi imaan sooreed maga waa laga baxo imaan diina heshaan nabadoon soreedna waa tago nabadoon diineed waayo raayadaas tawxiidka iyo kitaabkaas ilaahay qoragaan qaadaan migu daba kacaysiin anna waa idinku gaama wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasina wuxuu ahaa nabadoonka beesha oobakar gaabane ay dooratay waxaana xigay waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku dukade الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعلموا من أنسابكم ما توصلوا به أرحامكم walaalayaal ilaahay baa ku mahadsan isu imaatinkan noo suuro geliyey annagoo ka tashanayna kitaabka ilaahay oo beesha afar abubakar hoggaan diimeed ay la yimaadeen ay iyagu doorteen khiyaarkooda galabta halkan lagu caleemo saaraayo walaalayaal aayadda aan ku bilaabay wuxuu leeyahay ilaahay waxaan idinka abuurnay lab iyo dhidig wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila waxaan idinka yeelnay shacbiyaal iyo qabaa'il ilaahay baan idinka yeelay qabiil qabiilkuna sidiisana ilaahay waxa u yeelay muxuu yahay litacaarafuu inaad isku aqoonsatiin inaad qaraabo tihiin walaala tihiin inaad isu gargaartiin inaad isjeclaatiin inaad isgarab istaagtiin wa tacaawanuu cala albiri waataqwa isugu kaalmeeya cala albiri samafalka iyo wataqwa alla kacabsiga walaa tacaawanuuha isugu kaalmaynina markaad aqoonsatiin dembi iyo collaytan midii la eeday maxay ahayday waa madmuuma waa marka dulmi walaa nin soo dil nin la dila nimaa loo dilaa aar iyo dhibaato marka laga shaqaynaayo ayay xumaan leedahay marka ilaahay kitaabkiisa la isku bahaysanayana waa waajib waaye warka marka waxaan ku soo gudaanadayaa inaan idin mahal celiyo sida aad wax u abaabusheen iyo sida aad wax yeesheen waxaana rabnaa in allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiruu maa bianfusihim hoggaanka aad lahaa jirteen ee aad abgaal ku hoggaamin jirteen maanta ayaad dhabihiisi qaadeen diintana waxaa iskale liman yuqaatil cidda u dagaasha iskale diinta yaa leh liman yu- cidda u dagaashaa iskale diintan ninka u dagaalamay dadka ilaahay ku xukuma ummaddan amniga ku suga abubakar gaabaro marka sanbuuqa abgaalaa tahay qof intaas ka go'an ma shaqaysan kartaa sanbuuqadaad abgaal ka maqneeda beriga haddaad ku kabteen afkaha loo jeediyo xamar ballankaad qaadeen ballankaad qaadeenahayda ka soo baxo haddii intaanu tagto idoo sacabuuleeya wallaahan la fadayn ninka la yidhaahdo muxuu ahay muxuu ahay kii sanay muxuu ahay haddau maqlo hallay qabto nin ha- nin habaan qabaa i haatiye ninkii ihay jiro ihaayay ku dhammaaye marjacan annaga hayna ma laha annaga waa u yeeraynaa ha toobad keena ciidankana ha noo keena yobka lacagtooda u siinaynaa abubakar gaabal ha ka mid naqdo haddau diidana wallaahi saxma u dhimaa kirishtaan ilaahay ma rabo nabi maxamed ma rabo kitaab qur-aana ma raba yidhi ayaan la dirirsannahay asaguna inta garab istaago wuxuu yidhi ma la dirirsan tahay anna kitaabkan kula dirira ilaahan kula dirira rasuulkiisan kula dirira soo murtad ma yaa war kirishtaanka war etoobiya iyo uganda iyo burundi ilaahay maa ilaah u ah war ma allah maya allah u ah nabi maxamed maa nabi u ah qur-aanka maa kitaab u ah intaasay ku soo duuleen inay baabaashaan anaa kula baabaa ninkii yidhi murtad maaha qof ulkaas maaha qof ka raacda diintii uu sharaf islaamku ayuu ka noqday aaryaduna waa isbedelay insha allahu tabaaraka watacaala wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasina wuxuu ahaa weliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kabaka tukade munaasabadda ayaa waxaa laga soo jeediyey kelimado kale oo muhiim ah waxaadna ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxa waraysyada habeen dambe insha allah لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلام
weli dhegaystayaal waxaynu dhex muquranaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada halka aad nagala socotaanna waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan dalka itoobiya waxa uu haatan wajahayaa xaalado adag maanta u dambeysay waxaa xilkii laga qaaday wasiirkii gaashaandhigga haddaba waxaan xaaladda itoobiya ka waraysanay siyaasiga suldaan maxamed garyare waxaana waraysiga u dhacay sida tan suldaan marka hore waxaad inooga warantaa xaaladda guud ee itoobiya itoobiya waxay u muuqanaysaa dal wajahaya wax lagu tilmaami karayo fatahaad siyaasadeed dhinac waxaa isi soo taraya qowmiyadaha kasoo horjeeda dowladda dhan waxaa iskhilaafsan dowladdii gudaheeda taasoo ay sii dheer yihiin caqabadaha dhanka dibadda maxaa u sabab ah arrimahaas bismi illaahi raxmaan raxiim alla subxaana watacaala mahad iskaleh nagu manaysa nimcooyin badan aan la soo koobi karin idinkana waa idin mahadinaya maadaama aada uga fikirtaan ama ugu fo- mashquulsantihiin arrimaha islaam guud ahaan gaar ahaan kuwa soomaalida waxaa la oran karaa waxa sabab u ah fatahaada siyaasadeed ama political flowdiska kusoo wajahan ama kusoo fatahay siyaasadda isdaba jooga haysta etoobiya in ay tahay sida la socotoonba dalkan etoobiya ma ahayn dal wuxuu dal ma ahayn dad qoomiyado ay ku nool yihiin ama dad ay ka dhexeeyaan diimo ee dhaqan af iyo wax lamid ah na beesha kuma dhaqna oo doomiyada qoomiyada kala duwan baa ku nool waxaana mar walba isku hayay kaniisadaarta waddankaska ee galbeedka iyo bariga yurub waxaana mar walba xukunka gacanta loo gelinayay nasaarada yar ee xabashida guud ahaan gaar ahaan amxaarada iyo tigreega oo isaga kala dunyay inkastoo amxaaradu ay aada ugu ciidaysatay xukunka dadka qoomiyadainta kale dad gumaysi ku jira oo sida xoolaha la leeyahay ayay ahaayeen wixii la doonana loo sheego wixii la doonana maarata loogu sandalooyo sababtan waxaa weeye mandiqadani waxay ku dhex taallaa mandiqadad muslimiina waxayna dogaashaa ama kulaashaa dhulalka barakeysan ee maarata xijaas waxaa kaloo ay da- dhinaca ku haysaa ee khariidada ama jidka isku xirka dhaqaalaha caalamka ee la yihahdo baamadab ee isku xira bariga iyo galbeedka oo haddii jidkaasi xirmo maraakiibta caalamka ama ganacsigu ay la kulmayaan xandibaad maaragtay eh, xanibaadyo iyo caqabado aada u kul marka waa balmadow oo ku dhex taala marka meeshaa lagu han jiray qarniyo dhaqaalahooda iyo siyaasadooda iyo taloodana dabadda laga xukumay ilaa iminka tashi ka dhexeeyana ma jiro marka taa ayaa waxaad u malaysaa inay waayihii dambe xoogaa dabacday ama ay kala daadatay dad badan oo qoomiyadaha deegaanka oo musiibo badanna ay dareemeen in mar walba caburin diineed iyo mid dhaqan iyo mid af lagu hayay nimanka eh, faaliyaasha ama political analysis ama taxliilka siyaasiga ee reer galbeedka etoobiya weligeed la jiro ohilin jiro waxaa ka mid ahaa oo macruuf ahaa ninka brofesorka layihahdo david shin safiirna muddo ka ahaa waa ka dayriyey oo tallaabooyin uu qaaday abi axmed ayuu hore ugala hadlay haddana waxaa maleysaa tallaabooyinkii uu kala taliyay inuu kusii socdo oo wixii uu kala taliya cagsigeeda uu ku socdo si ay usii dunto etoobiya oo waxaad umaleysaa political sabotage waxa layihahdo qarskatuuri siyaasadeed inay lagu sameynayo hadday ka tahay siyaasadiisa caqligiisa ama hadday tahay tan amxaaradu ay kula talinayso oo dooneysa inay isagaa fashiliso si ay ummadaha u tusto inaan oromo xukumi karin dabeedna ay kursiga kala wareegaan marka arrimahaas oo dhan baa runtii etoobiya ka muuqda waana arrimo aan runtii loo heli karin darbi ama xayndaab laga hortago ama lagu dhiso hadday noqoto mid gudaha ah ee domestic arrimaha domestigada gudaha ama tan caalamigayo nimankii kaalmey jiri oo garabka iyo ehelka iyo dhaqaalahaba u hayay marka la eego kacdoonnada ka socda ee gudaha etoobiya abi axmed ee dhowr tallaabo ayuu u qaaday mar siyaasiyiin buu xirxiray mar ciidamadiisa ayuu ku fasaxay oramada maantana tallaabadii ugu dambeysay ee uu qaaday waxay ahayd inuu eriyey wasiirkiisii gaashaandhigga ninka lagu magacaabo lama magesa maxay tahay waxa aad ku qiimeynayso tallaabooyinkan iyo sidaa isku xigaan ee uu u qaaday abi axmed waa run oo siyaas xumada waxaa ka mid ah waxa uu xirxiray barna xirxiray barna ka dhigay xabsi dowlo ama house arrest ama xabsi guri raggii siyaasadda kula soo jiray ee amaaradaha waliba raggii la dhisay xisbiga layihahdo b b prosperity b maaratay bard ama xisbiga rajo soo celinta oo hadda bedelay ama jooga booskii t b r f ka laakiin qoomiyado ay isaga dhex jiraan balse isagu awood keliga taliya ah oo waxa layihahda oligarka xisbi keliya ah oo dalka xukuma qoomiyadaha kalena ay awood ku lahayn laakiin ay xubno isaga jiraan ilaahay gabar ka mida oo runtii oramo ay siyaasadda ku jirta ay tiri anu xisbiga cid laygu dartay iyo goorta laygu daray iyo hadafka laygu daray toona garamayo sababtoo ama umana codayn aragti siyaasadeedna kuma raacsanay oo ima muuqato mana u kaambeyn garayn oo ololo siyaasadeed uma gelin marka marka ninkan wasiirka shaandhiga lamne oo ahaa ninkii ragga ka mid a asaasayaashii kacdoonka oramada naftooda iyo maalkoodan u horey uu ku jiro lana rabay marka hore oramadu aaminsanaa inuu madaxweyne noqdo isaga iyo maxamed jawaahir jawaahir maxamed ayuu qaarna xiray qaarna xisbigii ka cayriyey wala raggii uga xooga badnaa marka taasi waxay ka mid tahay uun talaxumo ay kula talinayso amxaaradu weeye siday aaminsan yihiin ragga aada ugu dhondolola siyaasadda oramada ama siyaasadda etoobiya oo qaar oramo yihiin qaarna ay soomaali yihin awalba magaca uu iska haystay laakiin xabsi gurigu hayo kama bixi jirin maaratay gurigiisa xabsiga un baa la geyn dooliga oo ofishaalka sida maxamed iyo maaragtay boraano iyo waxaan leeay jawaahir maxamed iyo boraano iyo laakiin inuusan waxba ahayn awoodna lahayn maqaarsaarna ahaa muddadii dambe waa muuqatay taasina waa mid runtii aada usii fogeynaysa godna kusii ridaysa ciddii rajo ka qabta siyaasadda etoobiya inay soo noqoto ama hagaagto laakiin ciddii ku faraxsanna waa mid rajo gelinaysa in ay etoobiya uun dumayso oo qoomiyada u kala jabayso qoomiyad walbana ay danaheeda ka tashanayso haddii ay dowlad noqon lahayd haddii cid kale ku darsan lahayd mana muuqato hadda xil wax la isugu soo celin karo oo afkiibaa juuqda gabay oo cid hadda u dhaqaaqayso nimankii awalba garabka siin jira garabka u ahaa somalia waxay tirahdaa xiniyo kuwa kugu jira maa kuwa lagu garab taagan yahay geesaa lagala joogo raganimadu marka tiin hadda ma muuqato oo meel xal laga gaadho ama laga xaliy ma jiro haddii qoomiyadda oramada lagu xaliyey nin idinkaabaa la keenay dega oo joojiya dagaalka oo dalka xukuma maanta ninkii ayay aaminsan yihin inuusan iyaga ahayn laakiin loo soo seexiyey oo loo soo hosgeliyey marka iyana waa arrin aada runtii u fog in la daba qabto culeysyada hadda ay wajahayso dowladda etoobiya waxaa ka mid ah qowmiyadaha diidan xukunkeeda oo isi soo taraya afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxaa mucaaradkeeda ku soo biirtay qowmiyadda waleyta oo ka mid ah ee shucubta koofureed islamarkaana uu ka dhashay ra-iisul wasaarihii hore hayle maryam dhisaleen culaysyadan qudhooda ee xagga qowmiyadaha uga imanaya ee xukuumadda adis ababa maxaa u sabab ah waxaa jirta oo xaqiiq ah ama ifafaalo ah phenomena in qoomiyado badan runtii ay kacsan yihiin oo ay u horeyso qoomiyad dalkaasitay oo runtii awood dhaqaale iyo mid ciidan labadaba leh oo ragga dadka qaarkiis ay aaminsan yihiin inayba etoobiya o dhan ka xoog badan tahay kadib markii ay soo bandhigtay ciidamo badan ugagan xadadka amxaaradana ay geysay oo ay isku hayaan dhul ayna rumaysan yihiin waxaa dalka qasaya hadda gubaya inay oramo ahayn ay yihiin amxaaro iyo abey oo ku shaqaysanaya ballan la qaaday inay qabsanayaan doorashadooda ee horaanta bisha sebtembar soo socota hadii ilaahi subxana wa taala gaarsiiyo tuuna ka qaba doorashada dib loo dhigay oo uu abey u dhigay inay tahay in xukunka lagu socdo imbaraadoradii amxaarada oo sidaa lagu dheereeyo waxayna rumaysan yihiin inaan etoobiya ay ka jirin iminka dowlad dastuuri ku dhisan ama dastuuriya waxayna rabaa inay caalamku soo ama ay samaystaan qabsadaan doorashadooda dabeedna ay ku dhawaaqaan inayan jirin dowlad etoobiya ka dhexayso ay la midoobaan maadaama ayan jirin dowlad dastuur ku dhisan oo nin iska hayso iyo xisbigiisa taana ay tahay wixii laga dagaalamayay oo anaga xataa laftigana la ku eedeeyey iyo amaaradiiba marka saa laaligeed iyagana halkaas waxaa uga muuqda fafaaraha inay etoobiya kasii ahaan kamid ahaan doonaan inay kamid noqon doonin oo ay baaq kusii noqon doonaan xukunka hadda abi ayaa iyana su-aali ka taaganta qoomadyaha waleybtada ee koonfurta dhagaaxadkan koonfurta suudaan nimankan diingaha iyo ladaga iyo turkaanada ee kenya etoobiya iyo suudaanta koonfur meelaha iska soo galaan qoomiyadaha waleybta iyaguna ilaa boqolaal qoomiyada ah oo laga helay qoomiyada ku hadlaan toban kun wax ka yar ay ku hadlaan afgaar ah wax badan ayaan ka dhaxayn ayaa iyaguna doonaya sida maaragtay qoomiyadaha kale oo tobanka ah ee hadda ku bahoobay federaalka etoobiya inay ka mid noqdaan iyagana haddii aan loo maaragtay la siin aqoonsigaas ama qoomiyadaas ama federaalkaas ay gooni isu taagayaan inay ku dhawaaqeen siyaasiyintooda ama madaxdooda waana arrin kale oo iyana sii horinaysa ama shidaal ku shidaysa siyaasadda awalba aan cagaha badan ku taagnayn ee abiy axmed wayna sababi kartaa oo way muuqataa inta badan inay sii fogeyneyso halka etoobiya laga gaaro iyo ciddii etoobiya isu keeni lahayd inay un kala kulmayso runtii mashaakil aada u baxan qodax badanna ay ka horeyso in etoobiya dib laysugu soo celiyo ugu dambayntii iyadoo etoobiya ay wajahayso xaaladahaasi adag ee daakhiliga ah ayaa waxay toddobaadkan muddo dhowr jeer ah u hanjabtay maamulka somalilan oo martigeliyey xubno ka socday dowladda masar waxaan la soconnaa in etoobiya uu wakiil u joogo magaalada hargeysa maamulkaas iyo maamulada la midka ah ee soomaalidana ay ka dhignaayeen wax jeebka ugu jira oo kale marka see wax u jiraan markaad eegto hanjabaadan iyo wufuudda masaarida ah ee tagtay hargeysa waa run somalilan oo muddo sheeganaysa dowlad ka goday soomaaliya ayaa waxaad umalaysaa inay waayahan dambe runtii xagga arrimaha diblaasiyadda ay aada ugu fircoon yihiin oo ay kaga horeeyaan qoladana xamar joogta ama finland soomaaliya ilaa ay bariga fog gaareen oo shiina iyo taiwan madaxa isu geliyeen masar iyo etoobiyana ay ka dhex faa'iideysteen turkiga tageen oo yaasiin xaaji maxamuud xiir faratol uu meelo badan tegey ayaa waxaa daraata u hanjabay afhayeenka wasaaradda nidada mufti diini ninkan la yihahdo oo ah sarkaalka saddexaad ugu awood badan wasaaradda arrimaha dowladda waana af ay dowladda etoobiya ay ku kalsoon tahay afyaankaas tallaabana ay ku qaadi doonto waxa uu sheegan ay tahay mid dowladdu ay fulinayso hadday noqoto xag af iyo xag adin labadaba marka wayna muuqataa etoobiya ilaya mar walba somalilan iyo soomaaliya midna aqoonsanayn laakiin uun danaheeda ay watay haddaad maqasho soomaaliya etoobiya ama etoobiya iyo somalilan baa heshiis amniga iyo dhaqaalaha kala sexdo mar mid walba mar waa heshiis dhinac ka rano mar walba wuxuu u danaynaya etoobiya iyo danaheeda laakiin maaha wax soomaali iyo somalilan midna uu daneynaya oo dan u ah siyaasiyiintii hore ee somalilan xukumaysana loogama baran inay arrintaan oo kale ka jawaabaan inkastoo arrintu hadda ay runtii arrin rijinaal ay noqotay oo amaama continental oo qaaradda dhexdeeda waqooyiga iyo galbeedka hadda bariga isku xirmeen ilaa geeskii oo awal ay wada arrintu ahayd horn africa ama geeska africa laakiin hadda ay masar kusoo biirtay agtarada ama jirayaha siyaasadda geeska africa marka waxaan u sugaynaa muse biixi inuu ka jawaabo arrintaas ama wasaaradda arrimaha dowladdu afhayaankeedu ka jawaabo ama wasiirku ka jawaabo hanjabaadaas uu soo jeediyo mufti diini hanjabaadaasna maaha mid soomaali keliya haysatay waa somalilan waa mid soomaaliya dhan haysa maadaama uu uu yiri gobol soomaaliya kamida weeye ama qeyb soomaaliya kamida weeye kolley hanjabadaasi muqdishona waa saameysaa oo waa mid la sugaya inay ka wada jawaabaan haddii ay hadday ka duwan yihiin kuwii hore oo aynuu baraneyeen etoobiya garabka saardhaha walaalahan wey inkastoo qaba qolada xamar in hadda abi axmed walaal u aragto oo dhowr jeer madaxweyne farmaajo ku dhawaaqay inuu walaalkii yahay meelaha ay amxaarahu degto oo raggii hore la geen jiro baxaldaarna la geeyey oo ninkii hore soomaaliya baxaldaar la geeyey oo ah xarunta amxaarada marka waa mid ka duwanba raggii hore xagga jacaylka amxaarada sida hadda ay rag badan dad badan aaminsan yihiin marka waa mid un la sugayo un jawaabteeda waxay kaga jawaabaan wakiilka u jooga hargeysana ay habboonta inay gacanta u geliyaan wixii ay ka qabaan haddii kale uun dee uun sidaa etoobiya u xusta uun bay noqonaysaa heshiiskay masar la galeenna waxba ka socon maayaan oo gobol ka mid etoobiya unbaa loo arkayaa masarna waa ka tala baxaysaa inkastoo ay kheyr lahayn ku wada haystaa haddana inay etoobiya cadaadiyaan oo ay khalkhal geliyaan awoodeeda anigu dadka jecel baanahay oo geopolitically siyaasadda gobolka ay luku yeeshaan etoobiya ayaa mar walba u keliyeysan maadaama etoobiya ay muruqtuujin ama hegemoniga geeska africa hadda isu aragto markii kenya iyo soomaaliya baabaaday oo ay warlorisku xagga u shaqo tagaan kenyana ay ka adag tahay eritrea iyo jabuutina ayaan awood ay kula tartamaan na ayan lahayn oo maarata ayan awalba hadafkii loo sameeyey igad ba ahayd in mar walba etoobiya loo heliyo waa siyaasadaha khadaadka siyaasadeed ee maxamed siyaad barogale kamid tahay markii loo eego dhanka etoobiya oo aan fahmaya aan aaminsanaa in wax badan ka fahamsanaa siyaasadda xumada iyo nacaybka iyo xumaanta xabashidu mar walba ay soomaaliya ka damacsan tahay ama ka leedahay kaasina wuxuu ahaa siyaasiga suldaan maxamed garyare oo u waramayey warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan أبقى فخورا بإسلامي qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaanu ku dhownahay intiinnii inala socotay habeenkii xalay waxaad maqasheen waraysi aynula yeelanay guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee shabeellaha hoose ugaas ibraahim maxamed nuur caawa waa qaybta labaad ee waraysiga ugu horreynna maxamed daahir calasow ayaa waxa uu weydiiyey ogaalkiisa iyo xaaladda gobolka بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نوعين حالة جود قبلك هدي هذا أفعين مهما قال ذو مانت إن جد جودت هدنا الله ما لين هل تولهجت قبل كين وقبل برواقع وحكبها إن فصل كل الدوان عم بها كبها مرمر واحد أركيسا هل بيرو سيسن كسو قاضي قليني كتاغن قلي كسو قاضي سيسن كتاغن adduunka loo dhoofinayaa oo ugaas waa usoo laaban doonaa wax soo saarka in laakiin waxaa tiri in meelo yare gobolka ka joogaan wax saameyn ahna kuma lahan maamuladu halkaa ka dhisan sidee loogu nool yahay goobahaas iyagu ay joogaan iyo goobaha xarakada shacab mujahidiin ay ka talisay isla gobolka maxaa farqi u dhexeeya labada meel n maasha allah isuma dhowata islaamka meeshuu joogo waa meesha laisku xukumayo oo kitaabka ilaahay yaallo oo sunnadii naxmo taallo taxkiimkii lagu fulinayo meesha ay joogaan waa meesha laisku dhaco laiskuna dilo ayagana markaati ka yihiin waxaan xasuusanaha dadkii laiska laynayo baabuurta lagu dhufanayo hataa nin soomaaliya haddii hortooda nin gaala ku istaago kama hadli karaan hataa nin sarkaal hadduu taagan yahay oo agtiisa wixii jooga ciidanka lagu xasuuqo ma dhihi karaan ciidankan soomaalida la laynayo ani ma fiirsan karo ma dhahay wuxuu u taagan yahay gaalkaas inuu wax u waardiyo al-shabaab ka waardiyo bas ah meesha kalo xarakadan waa meel istiqraar jiro oo nabad jiro ninkaas iska soconaya lacagta garab kuu saaran yahay geda ka imaanaysaa shabeella imaanaysaa shabeella ka tagaysa geda aadaysaa muqdishoa tagaysaa berbere hargeysa aadaysaa cid ku hor istaagaysa mala maxaa lagu hela marka nabadda waxaa lagu helay xukunka ilaahay subxaanahu watacaala taxkiimka ilaahay oo la fuliyey baa lagu helay wiil kadibna wiilasha mujaahidiinta daadashada ay daadiyeen dhiigoodii ayn u xoreen kutub ilaahay baan lagu helay aan u maanno marka dhankii wax soo saarka gobolka gobolkan waxaa la tilmaamaa inuu hodan yahay haddii sidii loogu talagalay loo tacbadana soomaaliya oo idil ku filan yahay xataa la dhoofin karayo maxaa nooga sheegi kartaa wax soo saarka oo caanka ku yahay gobolka bismillaah gobolkani waa gobol barwaaqo sooran innaga horta maanta gaala iyadaa noo baahan annaga uma baahnayn caalamka la sheegayo annaga annagu noo baahan yahi annaga uma baahnayn annaga dhul hodan ah wax soo saar leh ayaan haysanaa bad weyn oo badda ugu dhaqaalaha badan adduunka oo u khayraadka badan ayaan haysanaa webiyo waxaan haysanaa biyahooda tayo leh macdan leh wixii lagu beero lagu sii daayo aan baaqanayna haysanaa intaa kadib shacabka soomaaliyeed dalka waa ay beerteen dhowrna way u kala beertaan nolosha dhulka horta lagu noolaado laba u qaabsan mid waa xoolaha waa noo daaqaan cawska balka baarta geedaha ayay noo daaqaan sida locdiga geeli ariga iyo cidahaba dadka beeray ku nool yihiin beerahayna waa kala yihiin beerana waa asandooyin beerana waa beero caadi ah beerana waa beero dhaxaad nicmadaas oo dhan ilaahay uuna siiyey gobolka in degmooyinka ay joogaan shisheeyaha ka waran sidai u nool yihiin beeraleyda halkaa iyo wax soo saarka siduu yahay meelaha gaalada ay qabato waxaa lagu yaqaanaa gaalada hawsheedii meeshaan waxaa ku nool qof muslima hala dilo baa go-aanka la qaadanaya waxaa lagu qaadanaya iyadoo habad lagu dhufan hala dilo habadoo lagu dhufan beerta laga qabsanaya oo geesaha laga degaya adima lagu taabanaya ma dhoofin kartid oo be- ba- zarcii soo baxay ma ju- ma jari kartid oo fasalkii waa gubanaya shaqaalihii ma ku imaan karaan beertii isweeray ku jirtaa gaaladii haysid mooreynta lagu sii deynaa marka cambahay guranayaan geedahay qalajinayaan gaalkan wuxuu samaynayaa beerta gudaheeda cagafcagaf meeshii oo oo is yiraahdo waa cariiri cagafuu gelinayaa si oo isaga fiiriyo al-shabaab wax allaal wixii nolol ah oo qofka muslimka ku talagelay inuu adduunyadii akhriis uu ku samaysto waa la baabeynaya waxaana raalli ka ah nimanka soomaalida sheeganaya murtidiinta oo dowladda baa raalli ka ah beeraha dhinaca kalena ee al-shabaabka bismillah dhinaca al-shabaab nin kasta horta wuxuu haystaa baabuurkiis iyo beertiis wuxuu ka dhoofayaa halkaas aseendaduu ka dhoofayaa dhammaan baabuur taagan baan aqaana anaa ku arkay aseendada iyagoo dhex taagan waxaasoo dhan ninkii beertiisa wey ninka asaga ah nolol qiimile buu haystaa barwaaqadu ku nool yahay waa lama ilaawaan kuwa ku dhex nool islaamka argagaxna ma qabaan dhul anaga ahayn dhulka soomaaliyada boqolkiiba sagaashan ma tacban inta maanta lagu nool yahay waa boqolkii toban tobankaasaa na anfacay war kaalihii oo shirkadihii bahataa dad u baahan war nin kasta dhaqaale haysta soomaaliya dhul anaga hayn nolol ilaahba noo hay hantida aad haysaan la imaado hantidooda amni iyo ammaan way ku helayaan kii america jooga ha i maqlo kii oo yurub jooga ha i maqlo nin kasta muslim oo ciil u qabo in xoolihiisa ugu shaqaysta annaga ha noo yimaado annaga amnina tusayna dhulna tusayna ba-na kama hataa dhulka siinayna wixii dhul rabo marka waxaan leenahay soomaalida ha soo laabato waas ibraahim in waxyaabaha caqabada ku ahaa wax soo saarka in dhulka iyo xoolahaba waxaa ka mid ahayd in dhirta oo la jarayo oo dhuxul ahaan loo dhoofinayo gobolka ka waran ma ka nabad galayo arrimaha bismillaah annaga waddankeena wax dhira laguma jiro waa la joojiyey mar baa la xaaluufiyey mooryaantii ayaa xaaluufisay iyo niman dana gaarna wad ujeedka laga lahaa maxay ahayd ujeedka laga lahaa dalka in la baneeyo oo geedaha laga jaro xoolihii ay dhammaadaan roobkii uu yaraado hawada isbedesho amelo xun la galo baa ujeedku ahaa kadib markuu islaamka u yimid ilaahay uu xugmay geedihi in la joojiyo dhulkii boo roobka nolosha xoolaha neefkii sanadka mooradii oo sekada laga qaado hal neef sanadka dambe laba neef aa u tegaysaa barakada xoolaha wallaahi waxaan aqaanaa shan sano ninkii la yimid toban neef lo ah daraad wuxuu ugu dhaartay toddobaatan neef lo aan leeyahay waxaa yeelaya wax kale maaha geedihii cawskii nicmadii baa ilaahay u daayay ninkaas markuu helay geed maalintii u harsado haddii hoolaha u joogaan geeliis u daaqo arigiis u daaqo lo-diis u daaqo oo ku noolaado marka geedaha dhirta xaggeenna waa laga mamnuucay waana ka mamnuuc yihiin waa lagu najaxay nicmadeedna waa la helay sanadkan ka waran roob fiican baa da-ay oo ilaa hadda in wuu da-ayaa maxaa la tacba annaga sanadkan iyo sanadkii horey iyo sanadkii horeeyeyba aaran baan haysanaa fasal naga oo naga hal maalin aan beer inta la tago oo faaruqa lama arkaayaba beerta marna geley baa ku taal waa la gooyey sisenaa ku taal waa la gooyey geley aa ku taal waa la gooyey digirta iyo qaraha iyo bocorka maanta oo la daadinhayo wallaahi waa iga dhaar waxaan tagay daraad anoo wareegayo beer baan dhex galay bocorka waaweyn magaciis ma aqaanin oo sharsharaxda leh tuutaha leh bocor hindiga ee dhaan rintii oo waxaan ugu tagay boqolaal meel taal gabar baan su-aalay maxaa waxaan ithrat malay tiri kanna waa boorkasintoo baa leedaha maba la gurin miya may hee waa xayawaanka iska cuno iyo xoolaha neefka lo-da oo la ekaaday laba neef neefka meesha daaqo wax daaqaya mala bocorkiyaa daadanayo oo bocorka toogiya daadanayo qajaarka hadda waa goyn karaa kun habbo oo meel dhooban ninkoosana aan lahayn toban inatari hadday timaado beesal aan u qaadanaya marka nicmadaas ayaa noo baxdo waa lagu noolaaday baaraha beeraha ilaa noo barkeeyay alxamdulilah weliba in khajaarka in waa isticmaalaa ani ugaas ibraahim waxiraan ku darsanaya haddii khajaarka in cabitaan ahaan aad loo samaysanayo marka aad in khajaarkii iyo liintii aad isku darsatid oo isku shiidid wax la heli kara maaha waxaad moodaa inaad cabitaan qaraacabaysid waagaag haddaan u imaano in wax soo saarkayaan weli ku guda jirnaayay oo ugaas ibraahimow in raashinka waddanka ka soo baxaya dadkii uma jeedaan bariis iyo baasto oo baa laga daba ordaya iyo wax dalka dibaddiisa nooga yimid imtixaankaasi soomaalidu maxay bismillah aniga kula hadlaya markaan gurigii aan joogo ma cuno bariisi baasto waxaan unaa soor cambuulo iyo daango soor cambuulada laba nooc waa cambuulana waa cambuulo xanshir cambuulana waa cambuulo baaley digiraa lagu darsadaa waa la rugaa mar caana lagu darsadaa waa la cunaa subag lo-da lagu darsadaa waa la cunaa hataa haddii raashinkaa aa cunteed roob kugu da-o ma dareemaysa in roob kugu da-in kale maxaa loo arki la'yahay marka waxaa loo arki la-yahay gumaysigii maskaxda qaaday baa qaaday dadka beriis baa la bartay beriis wuxuu yahay lama yaqaan meel lagu beerayo iyo mee cid beeranays oo naqaan meesha laga keenayo ma naqaan beriiski awal la keeni jiray oo hataa adduunka la keeni jiray qashan buu lahaa beer inuu kasoo go-ay waa la dareemi jiray hadda ma jirto hal beriis qashan ku jira ma laha loola ka fure dasa ku shubee waa dhalaala ma karaay waa dhalaala hadduu dhalaala maano ninka asoo u jeeda leeda ruuxa dhalaalay maxaa ka rabtaa wuxuu ku leeyahay beriis way iska cunaya beriisoo dhan ma jiro baasena ma jirto burna ma jiro meele kasoo go-aanna maana arag marka baasada soomaalida wadanka ku samaysanaysa waxaa lagu samayn jiray ukunta iyo adduunka lagu samaysan jiray annagaa alaab ku samaysan jirna beel la ahayd wixii waa la dhaaf baasta raqiisaa la keenay in kimika lagu sameeyey cid taqaan ma laha iyo in lafadada ay yihiin marka aniga waxaan leeyahay soomaalida ha iska dayso waxaan bannaan ka yimid ha la iska daayo soorta ha la cuno cambuulada waxaan ku yidhi labo soortan labay u kala baxdaa soor caadi ah soor furfur ah iyo soor mushaaric saddex waa mid ka hartaa cuni kartaa haddaa u baahan tahay beriis ahaan u baahan tahay geley waa laga dhigi karaa haddaa soor adeeg u baahan tahay waa laga dhigi karaa haddaad mushaaric u baahan tahay waa ka dhigin kartaa soor la joogtaa waana isla geleydii ambuulaa rabtaa ambuul wax ka dhigan kartaa xinshir ambuulo baaley na wax ka dhigan kartaa oo digir leh annaga wadankeena wadan khayraadkiisa la koobi karo ma ah digir ha ka baxdo digirta keligeed haddaa karsato nooc kastay kugu baxaysaa waa mar waxaa laga dhigi karaa suugaa laga dhigi karaa duulsho duulsho alaab loo sameynay baa laga sameyn karaa subagaa lagu darsanaa lagama dhargi karo nicmada noo taalo iyo sidii loo waji saaray ismaalaa sheekh wasbirahan weliba hadda wadamada corona fara ba-an ku hayay maraykanka iyo dalal badan waxay soo jeedinayeen dadka markii la xanibay oo guryihii ay ka bixi waayeen cabsi cudurka laga qabo inuu sii faafo waxay yidhaahdeen dadku hadday beera lahaan lahaayeen dhibkaan ma jiri lahayn oo qof walba beertiisu iska joogi lahaa wixiisana uu soo saarto meeshuu ku cuni lahaa bal ka waran soomaalida iyagoo nicmadan haysta aysan ku baraarugsaneen wadamadii warshadaha adduunka ku faanayey oo waxaan noo soo waxaan soo saarayay isku arkayay inay holmareenna waxay leeyihiin markaan beeraha waxa laga doono dhankaasaa loo bato nin hota waa wax la yaab leh wey nin hortiis lagu dhimanayo ninkii ku dhimanayo wixii ku dhintay raadinayo waa dabaalnimo war waa wax ka xun ma laha nin xoolihiis ka cararayo xoola dad u ordayo annaga fasalkeeni iyo beerteeni iyo badarkeeni waa isu filayn marka soomaalida waxaan leeyahay war dhulkeena tacbada keliya waxaa raadisiin warshad geleyda noco noco ka dhigayso hana loo raadiyo su-aasha ugu dambaysa in waxaan kala waxaan kaloo aragnaa in dad reer baadiye ah waxay keenayaan subag tusaale ahaan magaaladii bay imaanayaan cadey bay ka qaadanayaan waa horageelley in sokor ku dhacda dhiikar ku dhaca lama hayn haddana isbitaalada way buux dhaafiyeen oo waa laga arkayaa iyagu ka waran maxay tahay caqadays bismillaah now geeleyda iyo loolayda isku hal wey geeleyda xoolaha jil bay soo wadaan looleydana jilkay wadaa dadka ayagaa waxaa lagu yaqiinay saddex xoolaha inay ermaa ugu jiraan oo igrileer ah inay xoolaha ugu dhex jiraan oy listaan waxayna soo qaadan jireen jilamid shaama ay karsan jireen cambuul ay karsan jireen cambuulada caanay ku darsan jireen way ruugi jireen bishiiba saddex jeer ama afar jeer ay bacambuulada cuni jireen intii kale caanay cabi jireen wax sheegto cudur ma lah ninka wuxuu ka tegayaa bartaad aan tahay aan kula ka tegayaa baraa ku tegayaa lugu ku tegayaa wuu soo laabanaya aaqla tan waa soo dheelmana waxaan aqaanaa nin sablaale ka soo lugeeyey geedtaad aan kula fadhiyay inta toban kilomitr u dhaafa sablaale uu kasoo lugeeyey hadda waa joogaa markuu meesha uu tegey daalir ima qaban uu yidhi waxaan dama jilbinaa u gudba salaad soo jilba ku tukaday caafimaad buu qabay wuxuu cunaya wixii dal ka soo baxay wuxuu cabay caanihii xoolaha caanaha xoolaha lo-da gaar ahaan subageeda waa la dhigan jiray keeda laga dhigan jiray baadiyaha annagan ma geysan jirin magaalo waana lagu soo koriyey markii jilaalka la gaaro subaga bur buu leeyahay subag waa adkaanaya qaadaa lasoo qaadayaa waxaa lagu ridaa weelka lagu ridayaa marabada lagu ridayaa ninkii hal qaada la siiyey laba iyo tobanka maanta badar mucunayo haddii hoolaha ay guraan haddii hoolaha ay caano leeyihiin maba la taabanayo taarayaashaa la buuxin jiray nolosha waa laga tegey ilbaxnimo qurun ah baa la galay cudur waxaa yimid afkiisa aan la garanayn daawo aan lahayn soomaalida ku dhammaad baa lagu dhaxay waxaan leeyahay soomaaliyoy kuwa xoolaha daaqsanaya silicadeeda ka taga bariiska taga burka taga baasta ka taga cambuurada moortida iyo digirta iyo geleyda cuna caanihiina cabba subagiinana cabba waxaan kula daardaarmayaa ninkii cudur doonayow alaab shahiya doonto ninkii caafimaad rabow alaaba taagana cun intaas waxaan u leeyahay shacabka soomaaliyeed kaasina wuxuu ahaa ugaas ibraahim maxamed nuur gudoomiyaha golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee shabeellaha hoose سأبقى فخورا بإسلامي dhegaystayaal guud ahaana intaa ayaanu ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada tan iyo kulanti dambe wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu هداني